baarlamanka maamul goboleedka galmudug ayaa maanta sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi cabdikariim xuseen guuleed oo xilka hayay wax ka yar laba sannadood xubnaha shiray ayaa ku eedeeyey cabdikariim guuleed inuu ku guuldaraystay dib u heshiisiinta gobolka iyo qodobo kale oo dastuurka ka mid ah oo uu la sheegay inuu fulin waayey sida ay tilmaameen xubnahaasi haddaba nuur xasan nuur bukhaari oo go-aanka baarlamanka ka wareystay xareed cali careed oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka galmudug
walaal maanta waxaa ka dhacay degmada cadaado oo ah xarunta kumeel gaarka ee maamulka dowlad goboleedka galmudug mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed doodiisi ayaa bilaabatay oo halkaas ayaa doodiisii iyo eedeymo eedeymo badanoo loo soo jeediyey ayaa marka hore laga akhriyey baarlamaanka hortiisa kadibna doodii xildhibaanada ayaa bilaabatay dood dheer kadib dembiyadii lagu soo oogay oo u badnaa dembiyo dastuuri ah iyo qodobo dastuuri uu jebiyey kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laabo karo xildhibaanada kalfadhiga fadhiyey tiradooda waxay ahayd konton iyo afar xildhibaan codka markii loo qaaday konton iyo afartooda waxay u qaadeen wax diiday iyo wax ka aamusa cidna ma jirin waa gartay marka mudane xareed guddoomiyihii baarlamaankana fasax ayuu ku maqnaa madaxweyne guuleed ma joogin marka maxaa sharci ah oo aada u cuskateen xilka qaadista madaxweyne cabdikariin guuleed madaxweyne cabdikariin guuleed runtii xilka qaadista qodobka dastuurka uu jebiyey ayaa ku filan qodobada dastuurka uu jebiyey oo ilaa iyo siddeed iyo toban qodob ah haddee qodobo dastuuriga qofka markuu jebiyena uma baahna inuu isdifaaco waa inuu baarlamaankaas hadday cod siin karaan haddii kale baarlamaankay ku xiranta maxay yihiin qodobada dastuuriga ah oo uu jebiyey haddii aada noo faahfaahiso walaal dhowr qodob ay ahayd kor kama xasuusto waxaa ka mid ahaa qodobkii mataqaanaa ugu muhiimsanaa oo dhis dhismihii galmudug aasaasigu ahaa oo ahaa midnimada iyo dib heshiisiinta sidaa la socoto dhismaha dowlad goboleedka galmudug waxay ahayd inay u horseedo isbedel dhinac kasta ah oo ay ugu horeyso dhanka dib heshiisiinta beelaha wadadega gobolada galmudug ay ka kooban tahay muddadii uu xilka hayay madaxweynaha waxaa dhacday dagaal beeleedyo fara badan oo qaarkood beelihii dagaalamay ay weliis hor fadhiyaan oo iyadoo hoggaanka galmudug aysan qaadin wax tallaabo dhab oo lagu heshiisiinayo waxaa kaloo intaas sii dheer ma garatay dib heshiisiintii kale ahayd sida ku qoran dastuurka qodobka afraad magaalada dhuusamareeb taasoon ognahay inaysan ku jirin gacanta maamulka galmudug iyadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba aysan marnaba bixin dadaalkii loo baahnaa in wada hadal dhab ah lala furo ahlusunna waljamaaca sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka jira dowlad goboleedka galmudug iyo maamulkaas ka arrimiya waa gartay waxaa la sheegayaa in dad xildhibaano ka soo waayay baarlamaanka federaalka ay maaragtay dabada ka riixayeen mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne cabdikariin guuleed marka arrintu miyaysan u muuqan mid siyaasadaysan oo meel kale laga karkariyey runtii taas waa wax kama jiraan annaga cid dabada naga riixi karta ma jirin baarlamaankaana waa lagu ballansanaa in xukuumadda lala xisaabtamo markii kalfadhigaa furmo horuun u ogaa mid hadda ku cusub ma ahayn waa loo sii sheegay in lala xisaabtamayo annaga hadda ciddii halkan wax ka weysay iyo ciddii halkan wax ka heshay dad shacabka soo doorto baarlamaankaas ayaan nahay wax annaga farqi noo noo nooay noo samaynaysaa ma jirto guddoomiyaha baarlamaanka isagu ma ka warqabaa ta kalena madaxweyne guuleed ma u sheegteen inaad xilka ka qaadeen
warqad sida dastuuriga ah warqad ayaan hadda u qornay madaxweyne ku-xigeenka oo ku sugan degmada cadaado xarunta cadaado ayaan u qornay inuu sii hayo xilka inta guddiga doorashada ee baarlamaanka magacaabi doono ay faafinayaan cidda musharaxiinta u tartamaysa kursigaas mudane xareed hal sano iyo bar xitaa kama soo wareegeen inta uu jiray maamul goboleedka galmudug marka maxay tahay sababta aad u doorateen in mushkilad siyaasadeed aad isku furtaan xilligan kala guurka ah walaal annaga hal sano iyo bar waa wakti dheer oo ku filan qofka waxqabadkiisa lagula xisaabtami karo lagu ogaan karo waxaan filayaa wakti dheer oo weli aan islahayn allay lehe hadda kuma haboono dhowr jeerna waan u sheegnay in wax ka bedelaan maamulka iyo qaabkii ay u shaqaynayaan ka baarlamaan ahaan annaga hadda waajibaadkana saaran baarlamaan shaqadiisu waxay tahay korjoogtaynta xukuumadda inuu la socdo xukuumadda la xisaabtamo weyo waayahay ee madaxweyne guuleed waan la hadalnay oo waraysi ayuu siiyey v o e-da waxaana uu qaadacay go-aankii idinka soo baxay maanta idinkuna waxaad leedihiin xilkii ayaan ka qaadnay marka maxaa xal u ah maamulka galmudug walaal madaxweyne guuleed haddee warkii uu shalay idaacadaha siiyaa ka mid ahaa in mooshinka laga keeno uu sax yahay baarlamaankana ay ka keenin karaan mooshin sababta u sameeyena marka dambe uu yidhi aniga ma garanaysaa abaare iyo waxbaa jiro laakiin mooshinkaas waa sharci haddana hadduu leeyahay mooshinkaas ma garanayo ma ma garanayo bal ha la weydiiyo warkii shalay uu bixiyey iyo midda maanta uu bixiyey kaasi wuxuu ahaa xareed cali xareed oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka maamul goboleedka galmudug wuxuu u waramayey nuur xasan nuur